بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يسر إخوانكم في دار الحديث أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية سائلين الله عز وجل أن ينفع بها إنه ولي ذلك والقادر عليه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد عباد الله إخواني وحان إن شاء الله تعالى مجلس كان أي يسكت حسوسين دونا أما سعين وحكة المام دونا maalin weyn oo maalmaha ilaahay jalla wacalaa uu ku fadilay ummaddan islaamka ah maalintaas iyo fadligeeda gaar ahaan soonkeeda iyo waxaa ku soo arooray ee fadliya waxaa kale aynu tilmaami doonaa maalintaas waa yowmu carafa ah ma dadkao dhan baa ay tahay inay soomaan mise waxa weeyaan dadka qaar baa soonka u fadli badan yahay dadka qaarna waxaa u fadli badan inaanay soomin miya masalada noocaasa ayaynu tilmaami doonaa ikhwaanii ilaahay jalla wacalaa diinta uu inagu fadilay ee diinta islaamka ah allaha inagu sugee eh waa diin fadaa'isha iyo wanaagyada ku soo arooray aan la koobi karin waa shareeco aad iyo aad ilaahay jalla wacalaa uu ugu fadilay maxaasin badan iyo wanaagyo badan waxaa wanaagyadeeda ka mid ah in ilaahay jalla wacalaa uu inoo sharciyeeyey acmaal yar yar oo waxa weeyaan marka loo eego xajmiga iyo waxa weeyaan inta ay tahay ama wakhtiga ay qaadanayso marka taa loo eego waxa weeyaan aada u yar laakiin fadliga iyo waxa weeyaan ajarka ilaahay jalla wacalaa uu ka tartiibiyey ee waxa weeyaan qofka muslimka uu ka helayo uu aad iyo aada u weyn yahay uu aad iyo aada u ballaaran yahay xaqiiqatanna dadku iyagaa kaafiliin ah oo waxa weeyaan moogan oo innaga ayaa kafladii nagu dhacday oo adduunyo aad iyo aada uga door bidnay aakhiro hase yeeshee waddada aakhiro loo marayaa waa waddo fudud waddada aakhiro loo marayaa waa waddo runtii aad iyo aad sugusheeda iyo duruqdeeda ilaahay uu fudaydiyey acmaasha faraha badan leh ee ajarka liminlaabkaa aadka u badan laga helayo ee aynu qaban karayno ee inteenna badan aynu kaafiliinta ka nahay laa xasra laha walaa cadad tiro ma laha laakiin naxnu almuqasiruun innaga ayaa ikhwaani kuwa gaabinay ah waxaa ka mid ah acmaashaas ajarka aadka u faraha badan leh yacni qofka muslimka ah marka uu ramadaanta soomo in la yidhi haddii lix cisho oo aan ramadaan ahaynoo shuwaala aad raaciso inaad helayso qof aad la inaad la mid noqonayso qof sanadkao dhan soomay yacni qof sanadkao dhan soomay ajarka uu helayo inta uu leegyahay waad qiyaasi kartaa waxaa ka mid ah adillo badan oo hadda aanan halkan diyaar ugu ahay inaan soo koobo oo waxa weeyaan mid walba tilmaamaysa acmaal mucayan ah oo ujuur aad iyo aada u fara badan laga helaayo ikhwaani maalinka carafa la yidhaaho yowmu carafa oy culimmada islaamku isku waafaqsan yihiin inuu yahay maalinka sagaalaad ee bisha aynu ku jirno maalinta noocaasa ikhwaani fadli aad iyo aada u badan bay leedahay axaadiis badan baa ku soo aroortay fadligeeda bal axaadiista iyo sun sunnada waxa ku sugan in ilaahay jalla wacalaa dadka carafo taagan uu ilaahay malaa'igtiisa ugu faano ayaa ku taalla oo ku soo aroortay oo ku sugan waxaa ku sugan in ilaahay jalla wacalaa uu maalintaa wax allaala waxa meeshaa taagan ilaahay fadligiisa uu ku xoreeyo oo naar kaga xoreeyo ikhwaani si haddaba qofka muslimka ahi ee aan carafo joogin ee carafo maalintaa ka maqani uu ajarka dadka carafo ula wadaago oo ilaahay dembiga siduu iyaga uga tirtirayo uga tirtiro ilaahay jala wacalaa wuxuu inoo sharciyeeyey oo dadkii aan carafo joogin loo sharciyeeyey inay maalintaas soomaan soomkuna sidiisaba siduu nebigu sala allahu calayhi wasalam axaadiis kaga ansaxday waa min afdali alacmaal wa acmaasha kuwa ugu fadli badan buu ka mid yahay bal rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu sheegay laa cidla lahu soonka wax fadli ahaan u dhigma inaanay jirin buu nebigu sala allahu calayhi wasalam sheegay haddaba ikhwaani maalinta noocaas ah oo yowmu carafa ah rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalam waxaa ka sugan in uu waxa weeyaan aad iyo aad dadka ugu borriyey in ay soomaan dadka loo jeedo ee mustaxabka ay u tahay inay soomaanna waa dadka carafa ka maqan dadka aan carafo joogin ee aan xajka soo haleelin ee aanay u suurtogelin inay xajiyaan dadka noocaasa waxaa mashruuc u ah maalintaas mustaxab sunno mu'akadana u ah inay soomaanta radia allahu tacaala canhu xadiiska uunu nebiga ka wariyey sala allahu alayh wasalam abi qataada saxaabiga la idhahaa rasuulku alayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi siyaamu yowmi carafa axtasibu cala allahi an yukafira asanata alatii qablah wasanata alatii bacdah wa siyaamu yowmi caashuraa axtasibu cala allahi an yukafira asanata alatii qablah rasuulku sala allahu alayh wasalam waxa uu leeyahay maalinta carafa soonkeeda waxaan ilaahay ka rajaynayaa inuu ilaahay ku tirtiro dunuubtii sanad ka horreeyey iyo dunuubta sanad ka dambeeya maalintaas sanad ka horreeyey dunuubtii inuu ilaahay ku tirtiro sanad ka dambeeya inuu ilaahay uu ku tirtiro waxaa kaloo nebigu sala allahu calayh wasalam xadiiskaa uu ku sheegay maalinta caashuuro la yidhaaho waxay iyaduna waafaqsantahay tobanka bisha muxaram bisha koowaad ee hijriga tobankeeda rasuulku sala allahu alayh wasalam sala allahu calayh wasalam wuxuu yihi in la soomo maalintaas ilaahay waxaa ka rajaynaya inuu ilaahay ku tirtiro dunuubtii sanad ka horreeyey dunuubtii sanad ka horreeyey inuu ilaahay ku tirtiro ayaan rajaynaya buu nebigu calayhi salaatu wassalaam ikhwaani bal waxaad u fiirsataa soonka maalintaasi iyo fadliga ku soo arooray yacni soonka maalintaas oo yowmu taasic min dilxija car maalinta sagaaleed ee dilxija ee sanada waxa weeyaan la xajinaayo bal walaalayaal waxaad u fiirsataa inuu ilaahay kaa tirtiro sana laba sannadood dembigood inuu ilaahay kaa tirtiro maxaa inooga baahi badan walaalayaal walaalayaal maxaa inooga baahi badan inaynu ilaahay ka baqno oo aynu nafteenna waxa weeyaan ilaahay ka dhowrsanno oo aynu dib u fiirino nafaheenna oo aynu ogaano inaynu muqasiriin nahay dunuubta ilaahay inuu inaga tirtiro aad iyo aad baynu ugu baahnay ya ikhwaanana baahida aynuu qabno dunuubta inuu ilaahay naga tirtiro oo ilaahay jala wacala inoo dembi dhaafo way ka badan tahay baahida cuntada iyo hawada iyo sharaabka aynuu qabno ilahay wuxuu yidhi qur-aanka isagoo la hadlaaya dadka ahluliimaanka ah afalaa yatuubuuna ila allahi waystakfiruuna wallahu gafuurun raxiim war maanaydun ilaahay toobad weydiisanayn oo rabbi u noqonayn oo ilaahay ka xishoonaynin oo inaba acmaasha sayi-aadkiiyo xumaanaha samayseen rabbi inuu idin dembi dhaafo miyaanaydun ilahay ka rajaynin afalaa yatuubuuna ila allahi wayastakfiruuna wallahu gafuurun raxiim ikhwaani qofka muslimka ah gabadha muslimadda ah qof kasta oo ilaahay iyo rasuulkiisa rumaysan waxaa looga baahan yahay maalintaas inaanay dhayal ku dhaafin waxaa looga baahan yahay inuu maalintaas soomo waxa weeyaan walaal saacado mucayana oo aad ka soonto sharaabka iyo cuntada iyo waxa weeyaan maladaadka adduunyada iyo macmaankeeda aad ka soonto oo ilaahay uu kugu bedelo walaal inaa ilaahay ku dhaafo dembi sanad tegay iyo dembi sanad soo socda walaal waa wax weyn oo ilaahay jala wacalaa un laga helo sidaa awgeed qofka muslimkaahi waa inuu maalinta ku dadaalaa inuu soomo waa inuu ilaahay ka baqaa waa inuu ilaahay ka dhowrsadaa waa inuu qofka muslimkahay rabbigii ka xishoodaa oo ilaahay maalintaa isu dhuldhigaa oo ilaahay ka rajeeyaa inuu ilaahay jala wacalaa walaalihiisa carafo taagan fadliga ula wadaajiyo walaalihiisa carafo taagan inuu ilahay fadliga la wadaajiyo culimada islaamku waxay isku waafaqsan yihiin sida ahlulcilmiga qaarkood ay sheegaan sawmu yowmi carafa maalinta carafo oo la soomaa afdalu siyaami fi layaam waa maalin la soomo maalinta ugu fadli badan maalin la soomo maalinta ugu fadli badan weeyaan axaadiisteeduna waa taa aan sheegay ama daliilkeeduna waa taa aan sheegay ahlulcilmigu waxay ka hadleen mas'ale ku saabsan ilaahay soomu yowmu carafa muxuu ku tirtirayaa ma dunuub oo dhan baa lagu tirtiraa sakaa'irteeda iyo kabaa'irteedaba miyaa lagu tirtiraa dunuubta nooceeda waaweyn iyo nooceeda yararba miyaa lagu tirtiraa mise dunuubta kuweeda yarar baa lagu tirtiraa ahlulcilmiga jamaahiirtoodu waxay qabaan in dunuubta ilaahay uu labada sano kaa tirtiraya dunuubtii yaryarayda ay tahay sakaa'irta ay tahay laakiin kabaa'irtu toobaday kaaga baahan tahay bacdu ahlilcilmi waxay yidhaheen sida imaamu nawowi oo kale uu meelaha qaarkood ku tilmaamay waxa yani kitaabkiisa saxiix muslimka kitaabkiisa oo ku sharaxaya saxiix muslimka wuxuu ku tilmaamay uu leeyahay haddii qofkaasi dunuub yaryar uu leeyahay ilahay dunuubtaa yar buu ka tirtirayaa haddii ilaahay jala waala haddii aanu qofkaasi dunuub yaryar lahayn oo sakaa'ir lahaynna ilaahay kabaa'irtuu kaga khafiifinaya oo dunuubta weyn buu ilaahay ka khafiifinaya haddii waxa weeyaan intubana aanu jirin ilaahay darajaad uu waxa weyan qofkaa kor u qaado oo manaasisha waaweyne jannada kor loogu qaado ayaa looga dhigayaa ikhwaani ama dunuub yaryar ha noqoto ama waxa weeyaan dunuub waaweyn ha noqoto tatalag yani ilaahay uu qofka muslimka ugu dhaafayo soonka yowma carafa qofkii ilaahay darti u soomee maxaa walaalayaal inaga dembi badan wallaahi dunuubteennu waxa weeyaan ilaahay raxmadiisa ayaynu ku noolay laakiin dunuubteenu xadkay ka baxday walaalayaal habeen iyo maalinba ilaahay waa caasinaa habe waxa weeyaan cusyaanka ilaahay aynu caasinayno wax aynu ognahay iyo waxaanaynu ogeynba waa leeyahay walaalayaal waxaa loo baahan yahay qofka muslimkahay inuu ilaahay ka boqo waxaanad ogaataa haddaad ilaahay u ikhlaas samayso ood rabbi cibaadadaa u barax tirto oo aad ilaahay isu dhul dhigto ilaahay inaanay ku adkayn inuu dunuubta waaweyn lafteeda ku dhaafo oo ilaahay jala wacala naxariistiisa waxa weeyaan kugu waxa weeyaan ku huwiyo sida awgeed walaalayaal waa in maalinta aad iyo aad loogu dadaalaa waana in loo soomaa qofka muslimka ahina waa inuu waxa weeyaan naftiisa maalinta xakameeya walaalayaal waa inaanay maalintaasi inagu dhaafin waxa weeyaan dhayal inaanay inagu dhaafin maalintaas soonkeeda waxa weeyaan ahlulislaamka ama culimada muslimka ahi way isku waafaqsan yihin qofki aan carafo taagnayn inay mustaxab tahay sunne mu-akada ay tahay inuu maalintaas sooma laakiin ahlulcilmigu waxay ka hadleen oo isweydiiyeen qofka carafo taagan ma u banaanta inuu soomo mise uma banaana carafo isagoo qofka taagane xaajigaa ma u banaanta inuu soomo mise uma banaana hadyiga nebigeenna sala allahu calayhi wasalam rasuulku calayhi salaatu wasalaam hadyigiisu wuxuu ahaa inaanu maalintaas soomin ayuu ahaa nebiga calayhi salaatu wasalaam maalintaas sidaa saxiixeynka ku sugan rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxa weeyaan saxiixeynka sida ku sugan rasuulku sala allahu alayhi wasalam hadyigiisa kamay mid ahayn inuu soomo maalinta yooma carafa isagoo carafa taagan inuu soomo hadyigiisa kamay mid ahayn sidaa awgeed ayaa si xadiidka ay warisay umulfadli bint alxaaris waxa weeyaan waxa uu yihi waxa uu xadiiskaasi sheegayaa in dadku ay ku murmeen umulfadli agteeda dadku inay isku qabsadeen dad inay isku qabsadeen ana naasan tamaaraw cindaha yowma carafa dad ba waxay ku murmeen agteeda maalintii carafo markaasi waxay isku qabteen rasuulku sala allahu calayhi wasalam waa sooman yahay iyo ma soomana ana naasan tamaaraw cindaha yowma carafa fi siyaami rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalama faqaala bacduhum huwa saa'im wa qaala bacduhum laysa bisaa'im faarsaltu ilayhi biqadaxi labanin wa huwa waaqifun calaa baciirihi bicarafata fasharibah waxa ay tidhi umulfadli bint alxaaris dad baa waxay ku murmeen agtayda inuu nebigu sooman yahi inaanu soomanayn maalintu carafo taagnaa dabadeedna waxaan u diray waxa weeyaan haruub ay ku jirto caana ay ku jiraan ayay nebiga sala allahu alayh wasalam u dirtay nebiga waxa loo geeyey caanihii isagoo awrkiisii saaran carafana taagan sida axaadiista iyo riwaayaadka qaarkood ku soo aroortay weliba dadka u khudbadaynaya oo dadkuna ay arkayaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam markaasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam waa cabbay waxay tidhi fa arsala riwaayad kale waxay sheegaysaa maymuna zawji nabiyi sala allahu alayh wasalam inay tidhi ina annaasa shakw fi siyaami rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam yoma carafa dadku waxay ka shakiyeen inuu nebigu sooman yahay sala allahu alayh wasalam iyo in kale maalintuu carafo taagnaa fa arsalat ilayhi maymunatu bixilaabi laban dabadeedna maymuna waxay u dirtay nebiga calayhi salaatu wasalaam caano ayay u dirtay weel caana ay ku jiraan ayay u dirtay wa huwa waaqifun fi lmowqif isagoo carafo taagan fashariba minhu wannaasu yanduruuna ilayhi deedna nebigu calayhi salaatu wasalaam waa cabbay iyadoo dadkuna ay eegayaan nebiga alayhi salaatu wasalaam ay arkayaan xadiiskaas waxa uu ku cad yahay saxiixeynka iyo keyrkiina waa ku jiraay inaanu nebigu sala allahu alayh wasalam hadyigiisu ahaa siduu calaamatu ibnu qayim iyo keyrkiiba sheegeen in yowmu carafa aanu nebigu sala allahu alayhi wasalama soomin ee wax weeyaan u afurnaado u afurnaado waxaa kale xadiiska ku sugan inay bannaan tahay qofku inuu dadka wax ku hor cabo inay bannaan tahay haddii sharci ku tacalluqo taasina waa mid xadiiska ka cad waxaa kale oo waxa weeyaan xadiiska ahlulcilmigu ay ka deliishadeen ama ahlulcilmigu waxay tilmaameen masale ku saabsan in haddii wax laysku qabto xadiiska waxyaaba laga deliishaday ka mid tahay haddii wax cilmiga laysku qabto in waxa weeyaan cidda qadcin karta waxa weeyaan la weydiiyo ama laysula noqdo oo aana cidda ahlulcilmiga ah ee diinta iyo cilmiga iyo sunnada lagu yaqaano waxa aan tilmaamaya mas'alo ku saabsan rasuulka sala allahu alayh wasalam sida aynu aragno ma soomin yowma carafana maftir ayuu ahaa nebigu alayh isalaatu wasalaam culimadu waxay isweydiiyeen maxay xikmada ku sugani tahay xikmada ku sugan ee nebigu alayh salaatu wasalaam uu u soomi waayey maxay tahay ahlulcilmiga qayb ka midi waxay idhaaheen xikmadu waxa weeyaan qofka xaajiga ah ee waxa weeyaan taagan carafa in waxa weeyaan sababta loogu diiday in waxa weeyaan ama ay tahay inaanu u soomin waxa weeyaan bay dhaheen si uu ugu xoogaysto oo uu qawi ugu noqdo maalintaas maalin cibaado weeye waxaana u baahan tahay waxa weeyaan in cibaado lagu shamiro oo waxa weya in cibaado lagu buuxiyo oo qofka muslimka ay maalintaa marka yani laga bilaabo waxa weeyaan duhur dabadi ilaa iyo inta maqribku soo gelayo in waxa weeyaan qofka muslimka cibaadada uu ku dadaalo ducada uu faaruqo ilaahay uu caabudo raxmadda ilaahay ilaahay waxa weeyaan uu tacarudo oo waxa weeyaan aad iyo aad uu guntiga dhiisha isaga dhigo siduu nebigu sala allahu calayh wasalam sameeyey sidaa awgeed qofka hadduu soomo taas ayuu ka daciifayaa bay ahlulcilmigu dhahay taas ayuu ka daciifayaa oo waxa weeyaan tamar darad badan ayaa ku dhacaysa adif ilaa dalika xajka oo tacabkiisa iyo waxa weeyaan daalkiisa iyo waxa weeyaan aan aan fududayn waxa weeyaan acmaashiisu oo qofka juhdi badan iyo daal badan uu ku dhacayo ayna tahay qofka muslimkahay inuu sabro taa sidaa awgeed si aanu qofkaasi cibaadadaas u seegin maalintaasi aanay uga khasaarin aanu u seexanin waa inaanu maalintaa soomin waa inaanu maalintaa soomin sidaas ayaa ahlulcilmigu waxa weeyan xikmadda ku jirta ay tilmaameen waxaanan walaalayaal qofka muslimkaa ay tahay inuu iska ilaaliyo maalinta noocaas ah inuu waxa weeyaan dayaco oo ay dhayal ku dhaafto oo ay dhayal ku dhaafto ama xajka ha joogo ama xajka ha ka maqnaado kadalika hadyiga rasuulku sala allahu alayh wasalam sidaa uu ahaa inaan waxa weeyaan soomin marka uu xajka joogo ee waxa weeyaan carafa maaha marka uu taagan yahay inaanu soomin sidaa hadyigiisu uu ahaa ayaa waxa weeyaan saxaabadiisa hadyigoodiina radia allahu tacaala canhum uu ahaa haba ahaatee masalada masale ahlulcilmiga qaarkood ay idhaaheen yani ahlulcilmigu iskuma waafaqsanaa dadka carafo taagani inaanay soomi karin iskuma waafaqsanaa ahlulcilmiga qayb baa leh wuu soomi karaa waxa weeyaan wax dhibi kuma sugnaa ahlulcilmiga qaarkood mixda waa makruuh inuu soomo axaadiista qaarkooda ku soo aroortay meydaanka oo mas'alada kala faslin lahaydna dacfi baa ku sugan oo waxaa soo aroortay sunankii keyr axmed iyo ibnu maajiye keyrkood ku soo aroortay inuu nebigu sala allahu alayh wasalam la yidhi waxa uu diiday naha rasuulu llahi sala allahu alay wasalam can sawmi yowma carafati carafa in carafa uu ku soomo qofka carafo taagani nebigu alayh isalaatu wasalaam uu nahiyey xadiiska abu hureyra weriyey laakiin xadiiska sixadiisa nadar baa ku sugan ahlulcilmigu waa daciifiyeen waa daciifiyeen waxaa xaqiiqatan ahlulcilmigu sida tilmaameen saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalam hadyigoodiina saasu ahaa bal hadda dhegeyso xaafidka mundiri la yidhaha wuxuu leeyahay ikhtalafuu fii sawmi yowmi carafati carafa culimadu waxay isku khilaafeen qofka carafa taagani carafa ma ku soomi karaa markaasaa cabdullahi bn cumar wuxuu yihi lam yasumhu nabiyu sala allahu alayhi wasalam maana nebigu ma soomin abubakarna markuu carafa istaagay oo xajiyey ma soomin walaa cumaru cumarna ma soomin walaa cuhmaanu cuhmaana ma soomin wa ana laa asumuha ana soomi maayo cabdirazaaq oo asarkaa laftiisa wariyey waxa uu yidhi cabdullahi bn cumar wuxuu ka wariyey inuu yihi xajajtu maca rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam falam yasum yowma carafa nebi maxamed baan la xajiyey oo maalintii carafa ma soomin wa xajajtu maca abi bakrin baan la xajiyey falam yasumhu maalintii carafa isna ma soomin wa xajajtu maca cumara cumar baan la xajiyey falam yasumhu isna muu soomin maalintii carafa wa xajajtu maca cuhmaana cuhmaan baan la xajiyey falam yasumhu isna ma soomin wa ana laa asuumuhu walaa aamuru bihi aniguna soomi maayo waxa weeyaan amrina maayo dadka inay soomaan sidaas ayuu leeyahay cabdullahi bni cumar walaa anhaa canhuna waa laga soo wariyey caطa waxa uu yihi taabici taabiciinta ajilada kamid ah wuxuu yihi man aftara yowma carafa liyataqawa bihi cala adducaa kana lahu misla ajri saa'im qofka maalinta yowma carafa afura ee carafa taagan ee afura ee aan soomin si uu sababtu u afurayana tahay si uu cibaadada maalintaa ugu ugu dhiira dhaansado oo guntiga dhiisha isaga dhigo oo cibaadada uga dadaalo kaana lahu mila ajri saa'im qofka saa'imkaa ajarkiisoo kale ayuu leeyahy cabdirasaaq baa musanafka ka wariyey sidaa awgeed ayaa ahlulcilmiga ku tegey inay mustaxab tahay oo waxa weeyaan ay fadli badan tahay in qofka waxa weeyaan carafo taagani aanu somin waxaa ka mid ah abu xaniifa maalik shaafici thawri iyo culimada badankooda waana sidaynu sheegnay khulafada afar tahay sida ay arkayeen sidaa awgeed ba waxa uu yidhi calimka saacati lilaa ee sharaxay axmed albanna ee sharaxay waxa weeye musnadka imaam axmed wuxuu yihi wa acdal wahuwa acdalu laqwaali cindii qowlkaasaana ugu xoog badan agtayda sidaa awgeed ikhwaani waxa la fiican qofka xajka jooga ee carafo taagan inaanu soomin qofka kalena waxa u fadli badan fadlan mu'akadan in waxa weeye carafo ka maqan maalintaasi aanay dhaafin caynkaas weeye waxaan ku daraya halkan mas'alo mas'aladaas oo ah ama saba ku tacalluqda baabka iyaduna waxa weeyaan qofka muslimkahay ama xajka ha joogo ama xajka ha ka maqnaado uma banaana inuu soomo laba maalmood laba maalmood ma banaano soonkoodu waana labada maalmood ee iidda ah qofku inuu soomo yowma alfitri wa yowma aladxa maalinta waxa weeyaan ciidda ramadaan yani ramadaan markay dhammaanto shawaal kowdeeda oo maalinta ciiddi afurkii inta lasoo lasoo soomana waxa weeyaan ciidulfitrida in la iidaa ma banaana kadali in in la soomaa ma banaana cafwan in la soomaa ma banaana waxaa kaloon banaanayn yowma aladxaa oo maalinta tobnaad ee bisha la xajinaayo ama dilxijo ah oo yowma carafa ku xigta iyana in la soomaa ma banaana sawaan qofku xaaji ha ahaado ama xaaji ha ahaado qofku ama yaanu ahaanin rasuulku sala allahu alayh wasalam abu hurayra wuxuu ka wariyey sida saxiix muslim iyo keyrkii ku sugan waxa uu yihi abu hurayra ana rasul can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasula lah sl nahaa can siyaami yowmeyn nebigu wuxuu diiday laba maalmood soonkood oo waa maxay yowm alfitri wa yowm aladxaa maalinta waxa weeyaan la afuro ee ciid ciidulfitridah ee ramadaan laga afuro wa yowm aladxaa iyo maalinta hilbawaradka oo tobanka bishaas dilxijo ah oo yowma carafa maalinta ku xigtaa in la soomaa ma banaana ayuu nebigu ayuu ayuu abu hureyra sheegaya inuu nebigu sala allahu alayh wasalam diiday kadalika caaisha radi allahu canha waxa ay tiri kama fi saxiixi muslim nahaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam can siya can sawmeyn nebigu laba soom buu diiday yowm alfitri wa yowm aladxaa labadaa cisho ee ciid labada ciidood in la soomay rasuulka alayhi salaatu wasalaam waa diiday cumar ibn khadaab radi allahu tacaala canhu ayaa sida isagoon dadka u khudbadeeyey sida saxiix muslim ku sugan markuu khudbadii markuu tukaday khudb salaadii ka baxay ayaana dadka ugu khudbadeeyey deedna wuxuu yidhi ina haadani haadayni yowmaani nahaa rasuulu llahi sal can siyaamihima labadan maalmood waa laba maalmood oo rasuulku sala allahu alayh wasalam uu diiday in la soomo oo waa maxay yowma fitrikum min siyaamikum waa maalintaa soonkiinii ka afuraysaan ciidilfitrada waalaakharu yowma ta'kuluuna fiihi min nusukikum maalinka kale eanu soonku banaanina waa maalintaa nusugiinii iyo iyo waxa weeyaan hadyigii xajka aa wax ka cunaysaan hilbawaradka la yidhaahdo maalintaas weeye yowma alxaji alakbar in la soomo iyaduna ma banaana ama qofku xajka ha joogo ama ha ka maqnaado rasuulku sala allahu alayh wasalam sidaa awgeed waxa uu sheegay inay tahay waxa weeyaan maalmo ciida inay tahay ayuu rasuulka alayhi salaatu wasalaam uu waxa weeyaan tilmaamay oo aanay banaanayn laba ciidood inay tahay oo lasoo oo in la sooma aanay banaanayn sidaa awgeed culimadu ahlulislaamka ahi waxa weeyaan markay masaladaa ka warramayaan waxa uu leeyahy imaamu nawowi waqad ajmaca alculamaau cala taxriimi sawmi haadayni alyowmeyn bikuli xaal culimadu way ku ijmacsan way isku waafaqsan yihiin inaanay inay xaaraan tahay in labadaa maalmood la soomaa ama soonkaasi soon nadara ha ahaado ama mid sunaa ha ahaado ama mid kafaare guda ha ahaado keyrkood ha ahaado inaan maa labadaa maalmood la soomaa inaanay banaanayn culimadu waa isku waafaqsan yihiin sida uu sheegayo waxa weeyaan imaam nawowi walow nadara soomahuma mutacamidan licaynihima faqala shaafici waljamhuur la yancaaqid xataa hadduu waxa weeyaan qof ku nadro inuu labadaa cisho soomo culimadu waxay dhaheen soomkiisu waxa weeyaan nadarkiisu guntami maayo inuu inuu waxa weeyaan qaleeyaana ku laazimi mayso jamaahiirta saasay qabaan ikhwaani waxaa kale oo iyaduna u baahan in la ogaado inaanay banaanayn soonka maalmaha hilbawaradka la yidhaaho ama ayaamu tashriiqa oo ah maalinka koob iyo tobnaad iyo labiyo tobnaadka iyo saddexiyo tobnaadka iyaguna in la soomaa ma banaana oo rasuulku sala allahu alayh wasalam waa diiday nebigu calayhi salaatu wasalam wuxu uhi ayaamu tashriiq ayaamu aklin wa shurbin maalmahaas waxa weeyaan hilbawaradku ama maalmaha saddexdaa maalmood waa ayaamu aklin wa shurbin waa maalmo cunno iyo cabitaan sidaa awgeed in la soomaa ma banaana rasuulku calayhi salaatu wasalaam nahyiga arrintaa kaga soo arooray ee uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam u diiday in maalmaha wax la cunaana waa mid haabita ah oo isaguna sugan allahuma ilaa hal qolo un baa loo ogol yahay inay maalmaha soomaan sida ahlucilmigu tilmaameen maalinta koob iyo tobnaad iyo saddex iyo tobnaadka iyo afariyo tobnaadka hal qof un baa loo ogol yahay waxa weeyaan inuu maalmaha soomo oo waxa weeye qofkii xaj mutamatica oo cumro iyo cumro iyo xaj wada xidhay oo mutamatica haddii hadyigii lagu lahaa uu waayo uu awoodi kari waayo waxa u bannaan inuu saddexdaa maalmood soomo way u bannaan tahay sida bukhaari ku sugan ee cabdullahi bni cumar iyo keyrko iyo caaishaba ay yidhaaheen lam yurakhas fi ayaami tashriiqi an yasumna ila liman lam yajid ilhaydiya maalmaha ayaamu tashriiqa ah ee waxa weeyaan in la soomaa ma banaano oo looma banaynin cid ilaa nin qof waayey qof mutamaticah oo hadyigii waayey mooyaane oo awoodi kari waayey inuu hadyigii iska bixiyo mooyaane wa ilaa dadka inta kale miyaa waajib waxa ku ah inaanay soomin ikhwaanii fadliga ilaahay jala wacala uu ina siiyey ee uu inagu fadilay aad iyo aad ayuu u badan yahay rabbigan inaynu u mahadnaqno weeye ilaahay inaynu ka cabsano weeye rabbigan inaynu ka xishoonno weeye nafahayna inaynu naar uga tudhno weeye ilaahay ha laga boqo soomka maalinta carafaha lagu dadaalo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo qabsigiisana ha lagu dadaalo waxa weeyaan qofka muslimka ahina ha ka faa'iidaysto awqaadda fadliga badan ee soo maraysa ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu ilaahay naga dhigo dadka hadalka wanaagsan maqla ee hadalkaa wanaagsan ku dhaqma aladiina yastamicuuna alqawla fayatabicuuna axsana rabbina waxaan ka rajaynayaa inuu ilaahay noo dembi dhaafo allahna una asturo oo waxa weeyaan ilahay jala wacala dembigeena u dhaafo intaasaan hadalkeyga kusoo koobaya subxaanaka allahuma bixamdik laa ilaha ila anta astakfiruka waatuubu ilayka wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuh